bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan qaartaana dhegeysanaysa kusoo dhawaada warka subaxnimo qodobada saaka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah isbedel ku yimid dhaqankii guurka soomaalida ah oo laga dareemayo magaalada jowhar aqoon-yahanada jowhar oo ku baaqay in shaqo abuur laga dhiirigeliyo haweenka magaalada jowhar kulan looga hadlayay horumarinta nabadda iyo ka qaybgalka doorashooyinka oo muqdisho lagu qabtay barnaamij istaraatiijiyada dhijitaalka ee beeraha soomaaliya oo laga daafuray gobolka banaadir munaasabad lagu dhiirigelinayay arday barata cilmiga caafimaadka oo muqdisho lagu qabtay madaxweynaha soomaaliya oo maamulka galmudug ku bogaadiyey fulinta mashaariicda horumarineed xubnaha sarifka iyo suuqyada ay dhegeysan doontaan akhbaaraadka dibad waxaad ku maqli doontaan maraykanka oo xayiraad saaray sharci yaqaano ka tirsan maxkamadda i c c qodobadaasi wixii nagu soo kordho ayaad ku dhegeysan doontaan
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan qaartana dhegeysanaysa ayaan ku horeeya sidaad hordhaca qodobada aad ku dhegeysanayseen isbedel ayaa ku yimid dhaqankii guurka soomaalida waxaana laga dareemayaa gudaha magaalada jowhar nuur maxamed cabdi ayaa qodobkan inooga diyaariyey sanadihii u dambeeyey waxaa si muuqata loo arkayaa isbedel ku yimid dhaqanka guurka bulshada soomaaliyeed dhaqankii hore ee ku dhisnaa guurdhaqameed iyo qoyska oo door weyn ku lahaa go-aanka guurka ayaa si tartiib tartiib ah ugu bedalmaya qaab casri ah marka hore dhallinyarada maanta waxay door bidaan in iyagu si toos ah ay u doortaan lamaanahooda halka hore ay qoyska iyo odayaasha dhaqanka door weyn ay ku lahaayeen sidoo kale qarashaadka guurka oo sii kordhaya ayaa sabab u noqday in da-aha la guursado uu dib u dhac ku yimaado qaar ka mid a dhallinyarada iyo waayajoogga ku nool jowhar ayaa ka sheekeeyey isbeddelka ku yimid dhaqanka guurka iyo kala duwanaanshaha u dhexeeya labadaba iyo maxay ahayd guurkii say sharaf u laheed hadda waa dareemaya waxaa gabar weyn oo nin asoo oos dhalay oo soo korsaday oo juhdi lagu bixiyo oo lawax baray waxaad arkaysaa waxay leedahay ninkaanan jeclaade ninkaan amaba uuraan buleeba tusaale gabadha juhdiyaa lagu bixi jaamacadaa laga dhiibay waxbarashaa laga dhiibay dugsi qur'aanay soo martay juhdiyaa lagu bixi ma jiri jirin waagaas sidan ku xasuusto gabdhaha sharafay lahaan jireen waa la soo doonan jiray gurigoodaa laga soo doonan jiray gurigoodaa laga xoolo dhiibi jiray ayagoo sharaf leh oo ammaanana la geyn jiray sidaasay wax sharaf leh iyo wax ay ku ahayd matala gabadha oo baadiyaha wiilka markay shukaasantay waxay u keeni jirtay aabbaheed ama hooyadeed waxay dhihi jirtay wiil baan la imaaday kadib gabadhii gogolaa loo dhiga jiray sidii lagu dhiibi jiray gabdhaha laakiin hadda xoogaa magaalada waa isfahanay abownoohaa ka jirta gabadha waa iska baxay waxayba saddex cashay iska maqan tahay taas waa sax laakiin midda oo maskaxda furun ah magaalada iyo baadiyaha xoogaa baadiyaha baa indha furun sababtoo qof weyno waa magaciisa qori karna baadiyaha ka jira aniga baadiyaan joogi jiray magaalada waxaa malaynaa lix iyo tobankiiaan soo galay waagii hore iyo hadda xoogaa hadda maskax aan markaan fiiriya dhaqdhaqaaqa wanaagga wuxuu ku jiraa magaalada laakiin dhaqamadaas oo gabdhaha oo guurka e ay ku kala fiican yihiin laakiin maskax furan markaa la yidhaahda magaalada askale
isbeddelka dhaqanka guurka wuxuu muujinayaa isku dhaca u dhexeeya dhaqanka soo jireenka ah iyo casriga maanta inkastoo caadooyin dhaqameed weli la ilaaliyo haddana dhallinyarada soomaaliyeed maanta waxay si weyn ugu janjeeraan guur ku salaysan doorasho isfahan iyo xaalad dhaqaale oo fudud
aqoon-yahanada jowhar ayaa ku baaqay shaqo abuur lagu dhiirigeliyo haweenka magaalada jowhar sahre cabdixuseen ayaa faahfaahinaysa aqoon-yahanad nimco cumar maxamed oo ka mid ah gabdhaha aqoon-yahanada ee kasoo jeeda magaalada jowhar ayaa radio isna ugu warbixisay muhiimadda ay leedahay in shaqo abuur loo sameeyo haweenka iyo sida loo horumarin karo aqoon-yahan nimco ayaa sheegtay in haweenka jowhar ay leeyihiin karti hal abuur iyo awood ay kaga qayb qaadan karaan horumarinta dhaqaalaha gobolka hase yeeshee loo baahan yahay in lagu dhiirigeliyo shaqo abuurka ay sameynayaan haweenka waxaa la horumarin karaa waxyaabo badan shaqo abuur lasleeyahay shaqo abuurka lagu horumarin karaa waxaa kamid ah shaqo abuur lagu horumariyo hay-adaha oo ka shaqeynaya shaqo abuurka ka shaqeynaya oo maxaa lahaa inay kusoo korormaan ay kusoo bataan caasimada marka xigta shaqo abuur waxaa loogu sameyn karaa horta bulshada ama haweenka in lagu baraarujiyo oo la tuso sababta shaqo abuurka loogu sameynayo ama shaqo abuurka sababta maxaa la faa-iidada ay leedahay in la ogeysiiyo ama loo sheego marka xigta maxaa lahaa shaqo abuur markii la fahansiiye dadka shaqo abuur waxa ay tahay ama haweenka markii la fahansiiye shaqo abuur waxa ay tahay markaas ayay ku dhiirinayaan maxaa lahay inay ayaga xitaa ay u ololeeyaan shaqo abuurka ay sameysan karaan markaas maxaa lahay ay ogaan karaan kaalin aada iyo aada weyn ayay ka qaadanayaan maxaa lahay shaqo abuur markii la dhaho shaqo abuur wax oo maxaa la zaa-id u weyn waa u aada u weyn qofka maanta haddaysan wax haysanin ee maanta ilmaheeda waxay ku maareysa ama waxay siisa ay haysanin waxaa dhici karto maxaa lahaye haddii maanta shaqo abuur loo sameeyo oo la dhaho shaqayso maxaa lalahaa ilmaha ku maareyso ama noloshaada ku maareyso markii la dhaho mataqaana waxaa dhici karta qofkaas nolosha ee maanta ku jirto inay nolol kalento ka normaal ah oo ka fiican oo ka wanaagsan inay gasho oo caruurteedana ay saas ugu korsato maanta wax meel ku laacaan ay haysanin ee maanta waxay haystaan aan lahayn maanta haddii loo shaqo abuuro qoyskasta loo shaqo abuuro ay shaqaystaan maanta maasha allah ayagana way issoo saarayaan maxaa lahaye bilicdii wadankana sidoo kaleeto way ka qayb qaadan karaa maanta haddii shaqo abuur lagu sameeyo oo dadka waxaada adi xitaa waxa adiga kuugu jiri oo maanta kuu qarsanay haddii shaqo abuur lagu sameeyo waxaa ku fiican tahay shaqo abuur lagugu sameeyo bilic soo celinta way ka qayb qaadan kartaa maanta maxaa lalahaa adiga hiba kuu qaas oo ku gooni ah kuugu jiro guryaha iskaga jirtaa ma haysatid waxaa ku shaqo oo shaqa ah ku shaqo gashid hibadaadii iyo waxaagiin laabtaadii ku jiraan wayna ku qarsoon yihiin waayo waxaa sababi kara qofka haddaysan wax haysanin wax u kala soconahay male haddii laakiin qofkaas oo la dhaho maxaa ku fiican tahay waxaasaan kugu shaqo abuureynaa haddii la dhaho waxaa dhici karto wadankana maxaa laa bilic soo celin ee u noqoto ee kusoo kordhiso waxa hamigeeda ku jira oo ka guuxayay wax wanaagsan ay u ahaayeen horumarinta shaqo abuurka haweenka waa tallaabo lagama maarmaan u ah horumarka guud ee bulshada jowhar iyo guud ahaan soomaaliya kulan looga hadlayay horumarinta nabadda ee qaybgalka doorashooyinka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay kulan baraaran oo looga hadlayay doorka dhalinyarada ah ee ka qayb qaadashada nabadda xoojinta amniga iyo ka qaybgalka doorashooyinka dalka soo socda kulankaani ayaa waxaa soo qabanqaabiyey hay-ad ka shaqeysa arrimaha nabadda iyadoo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda wakiilo ka socda bulshada rayidka ah ururada dhalinyarada ee xubno ka socday hay-adaha caalamiga ah ee qaar ka mid ah mas-uuliyiinta inta lagu guda jiro kulanka waxaa diiradda lagu saarayay muhiimadda dhalinyaradu ku leeyihiin dhismaha nabadda iyo ilaalinta amniga iyadoo sidoo kale lagu dhiirigeliyey ka qaybgalka doorashooyinka soo socda mas-uuliyiinta goobta ka hadlay ayaa sheegay in dhalinyaradu yihiin lafdhabarka bulshada islamarkaana ay door muuqda ka qaadan karaan hagaajinta hanaanka siyaasadeed ee dalka waxaa sidoo kale lagu falanqeeyey caqabadaha ay dhalinyaradu kala kulmaan ka qaybgalka siyaasadda sida loo abuuri karo fursad badan oo ka qaybgeli qaataan go-aan qaadashada heer qaran iyo heer deegaan ugu horeyn shirkani waxaa faahfaahin ka bixiyey agaasimaha hay-adda adidis obis axmed durow axmed
kaasoo ah inay dhallinyaradu hoggaan u noqoto nabadda iyo dimuqraadiyadda soomaaliya maanta keliya maahan inaan khudbado jeedino oo aan halkan uma joogno waxaan u nimid halkan inaan samayno ama aan qayb ka noqono jihayn cusub oo aan jihaynayno qarankeena annaga oo ah agent of peace waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada maanta halkan jooga hogaamiyaasha siyaasadda hay-adaha doorashada bulshada rayidka iyo saaxiibada caalamiga ah inaan ka jawaabno waktigan aan abuurno fursad iyo wax walba ay u baahan tahay in lagu bixiyo aan u muujino kalsooni ay dhallinyaradu u baahan yihiin si ay hoggaan u noqdaan dhinaca kale qaar ka mid ah guddoomiyaasha ururka dhalinyarada ayaa ayagana ka hadlay shirkaani ayagoo soo dhaweeyey si aad ka warqabtaan wuxuu marayaa marxalad doorasho dimuqraadiya qof iyo cod ah ayaa diyaargarowgeeda lagu jiraa waxaana noo muuqato fursad weyn oo ay dhallinyarada ku muujin karaan codkooda iyo awoodooda siyaasadeed mudanayaal iyo marwooyin sida aada ka warqabtaan dhallinyaradu waa boqolkiiba inta ugu badan bulshada soomaaliyeed waxaana lagu qiyaasaa toddobaatan iyo shan boqolkiiba annagase waxaa rumaysanaa inay ka badan yihiin sidaa darteed mustaqbalka siyaasadda dalka waxaa naawilkeenu yahay haddii aan nahay dhallinyarada inaan noqon doono kuwa ugu badan ee ka faa-iideysan doonaan fursadaha ay leedahay dimuqraadiyadda
bulshada dee meel isku timaado mar walba waxaa wanaagsan wadajir ayna gacmo waxba isku qabsadaan horumarka hore dalka walba ka shaqeeya adduunku waxaa horumar gaarsiiya waxaa waa bulsho haddii mar walba aan ka wada shaqeyno isku duubnaano waxaa aaminsan lahay nabadaas aan ka shaqeynayna inay wadankeena dhismo iyo horumar iyo balaaranna wax walba ku imaan karaan ugu dambeyntii qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ayaa carabka ku adkeeyey muhiimadda ay dhallinyarada u leedahay kulankani maadaama looga hadlayay arrimo quseeya dhallinyarada innaga marka sharcigeenna ama sharciga waddankeenna dastuurka iyo sharciga doorashooyinka qaranka maxay fursad siinayaan dhallinyarada kow marka laga hadlayo diiwaangelinta qof kasta oo soomaali ah oo gaaray da-da siddeed iyo toban sani ka weyn wuxuu fursad u haystaa inuu isu diiwaangeliyo codbixiye soo dhallinyaro maaha labo qof kasta oo soomaali ah ee gaaray da-da ka weyn shan iyo labaatan sano wuxuu fursad u haystaa in la doorto waxna doorto waxaa loo dooranayaa golayaashii kala duwanaa ee qaranka golaha deegaanka ha noqdo ilaa iyo muxuu ahaaye madaxweynaha muxuu ahaay baarlamaanka federaalka soomaaliya qof kasta oo soomaali ah oo da-diisu gaartay soddon sano ilaa afartan sano ee wixii ka weyn wuxuu xaq u leeyahay inuu noqdo wasiir wasiir ku-xigeen wasiiru dowle prime minister yaa noqona haddane waa dhallinyaro xaamisana maanta haddii dhallinyaradu marka codkooda ay wax badan ku bedeli lahaayeen maanta heerka aan joogi lahayn inaan wax badan bedeli lahayn runtii waxaan rajaynayaa madashaan keliya ma hadlin meelo badan wasu imaan doonaa waxaan leenahay qof walbo halkaan joogana fariintaas ha naa qaado meesha annagu qof walbo laakiin waa loo reer nin walbo madaxiisa madaxaaga mirax buuba ku duuba asl yaa intaanu khalqiga la kala gaaro asl baadu dadka kale iska daaya bal madaxaa kaliya adigu ma ku duuba karta qof kasto intana maanta waxaa haddaan go-aan gaarno qofka aan taageera inaan mabda ku taageero qofka aan mucaarada inaan mabda ku mucaarado waxaa aaminsanahay inaan wax badan aan bulshada kusoo kordhi karno kulankaana ayaa lagu soo gabagabeeyey baaq loo jeediyey dhallinyarada soomaaliyeed kaasi oo lagu adkeynayay inay si firfircoon ugu qayb qaataan dhismaha nabadda ilaalinta amniga iyo codkooda in ay ku muujiyaan doorashooyinka si loo helo hoggaanka ka turjumaya rabitaanka shacabka barnaamijka istaraatiijiyada dhijitaalka ee beeraha soomaaliya ayaa laga daahfuray gobolka banaadir zahra cabdixuseen ayaa noo faahfaahinaysa wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho caasimada dalka ka dahfurtay istaraatiijiyadda dhijitaalka ah ee beeraha soomaaliya kaasi oo ah barnaamij xooga saaraya sidii beeraha loogu adeegi lahaa tiknolojiyada casriga ah ee horumarinta waxsoo saarka beeraha munaasabada daafurka ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda beeraha mas-uuliyiin ka socotay maamul goboleedyada dalka iyo marti sharaf kale ugu horeyn agaasimaha waaxda mashiinada teknolojiyada iyo hal abuurka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya deeriye cabdi maxamed ayaa ka warbixiyey muhiimada qorshahan wasaaradda beeraha iyo waraabka soo bandhigaysaa istaraatiijiyadda nidaamka beeraha danamaysan oo loo yaqaano digital agriculture strategy oo ah buugan istaraatiijiyadan waxaa runtii aan rajaynaynaa in wax badan ee ka bedesho nidaamka beeraha soomaaliya oo aan rajaynayno in habka aan hadda aan wax u beerano oo ah hab iska dhaqameed inaan u bedelno hab casri ah iyadoo laga faa'iidaysanayo tiknolojiyadda iyo maaragtay fursadaha waddanka ka jiro dhammaan wadamada dariska nala ah istaraatiijiyadda noocan ah way samaysteen wayna maaragtay runtii ay dhaqangeliyeen istaraatiijiyadan fursadaha ay haystaan dadka beeraleyda soomaaliyeed ama ay ku hegaysa ayaa waxay tahay in laga faa'iidaysto internetka wadanka maadaama soomaaliya internet fiican ay haysato sidoo kale mobilkii ama isticmaalka mobilka oo wadankao dhan ku baahayo oo maanta aan rajaynayno ilaa baadiyaha dadka beeraleyda xoola dhaqatada in mobilka uu gaaray dhanka kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamul goboleedka galmudug axmed nuur cusmaan xaaji ayaa soo dhabeeyey qorshahan cusub waxaa weeyaan waa maalin weyn maalin qiimo badan muhiim u ah beeralayda dalka iyo weliba dhallinyarada runtii u diyaarsan inay horumar dalkan ka sameeyaan beeraha waa doorka ugu weyn ee dalkan runtii shaqo abuur iyo wax soo saarba u ah dal kasta oo horumarayna wuxuu ku horumaray wax soo saarkiisa oo lagu kabay tiknolojiyad innagu haddii aan shalay wax u beeran jirnay qaab maanta waa laga gudbay waxaana loo gudbay tiknolojiyad ugu dambeynna wasiir dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya asad cabdirasaaq oo furay shirka ayaa sheegay in qorshahan wax badan ka bedeli doono waxsoo saarka beeraha soomaaliya iyada oo laga faa'iidaysanayo fursadaha aan haysanno ay ka mid tahay qiimo jaban oo mata internetka smartphone dhallinyaraha al abuur leh iyo maantaynu u fadhino istaraatiijiyadii inaynu samayno intaasoo dhan markaan isku daro waxaan aaminsanahay in beeraha la hormarin karo oo mataqaana wax soo saarkeeda in kor loo qaadi karo intaas waxaa sii dheer oo muhiim oon idiin sheegi haddaan iin sheega aad ogtihiin botenshiyaalka uu waddankeenu leeyahay ee beeraha million hector square oo ku habboon wax soo saarka arabaland baan leenahay munaasabad lagu dhiirigelinayay arday baratay cilmiga caafimaadka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho siduu warkaasi ku faahfaahiyo cabdifataax axmed macluum munaasabadan oo ahayd mid ay ku qalin jibinayeen ilaa iyo soddon iyo sagaal arday oo baratay culuumta caafimaadka ee jaamacadda soos ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ugu horeyn xafladda waxaa hadallo ka soo jeediyey xogeyaha midooda jaamacadaha soomaaliyeed doctor cumar jawdari madaxa jaamacadda soos doctor xasan cabdulaahi daahiye iyo sidoo kale agaasimaha guud ee hay-adda soos
xalfadan qalinjibinta oo ujeedkeedu ay tahay in bulshada loo soo bandhigo waxqabadkii iyo ardaydii soo qalinjibisay sanadkan iyo in la dhiirigeliyo qalinjibiyayaasha salaan kadib sharaf weyn iyo qiimo ayay noo tahay inaad nagala soo qeyb gashaan xafladan ay ku qalin jabinayaan dufcaddii sagaal iyo tobanaad ee ka qalin bedelata kuliyadda culumta caafimaadka jaamacadda soos kuliyadda culumta caafimaadka jaamacadda soos oo la aas-aasay sanadkii labada kun iyo labadii laguna aas-aasay dugsi bixiya tababarka kalkaaliyayaasha waxa uu soo saaray dad ku dhow kun kaadir caafimaad oo maanta udubdhexaad u ah adeegyada caafimaadka oo heer gobol heer degmo iyo heer tuulaba bixinaya ayuu soo saaray oo madax iyo udubdhexaadba u ah sistamka caafimaadka dalka
maxaan ku dhahay ishaag aadaan uga faraxsannahay dad oo professionals oo si fiican maaragtay loo soo dhisay inay ka soo baxaan jaamacadda aadaan ugu faraxsannahay iyagana waxaan kula talinaa haddaad soo baratay nursing professionka keliya maaha inaad noqoto clinical nurse inaad noqoto keliya maaha fursadaha maanta waxay kaishaag ka bannaan yihiin research institutionskay ka bannaan yihiin health sector leadershipkay ka bannaan yihiin clinical side ay ka bannaan yihiin marka intaba inaad ka faa'iidaysataan oo aadan isu arkin bedside nursing keli inaadan isu arkin ayaan maaragtay soo jeedin lahaa ugu dambeyn khudbadaha waxaa qaatay oo soo gabagabeeyey doctoreso maryame maxamed agaasimaha hosbitaalka soos iyo sidoo kale doctor cabdulqaadir dhaqane oo jaamacadda u qaabilsan soos anigoo jecel oo yar ayaa neers bartay markaa neerska j- aan galaayay waxaan u galay dadka soo lama dhaho balwadda qofkaas balwaduu leeyahay balwaddayda ahayd inaan neers noqdo waxaan xasuustaa imtixaankii macallinka iga qaadaya aa wuxuu i yidhi maxaa neers ku fashay markaasaan dhe neers waxaan ku falay inaan dadkayga daaweeyo marka wuxuu yidhi dadka haddii lagu keeno bal fiiriya wuxuu fiirinayay hamigayga meeshuu taagan yahay wuxuu yidhi haddii lagu keeno qof dhibaataysan oo dhiig ku dhex jiro oo muxuu ahaa aan la taaban karin oo adigoo qurux badan oo gabar yar oo saan ah ma qofkaasaa faraha la gelada faraha in la gala aan u qabeeyo aan daaweynaya aan dhahay
waxaan rabaa horta maanta waa maalintiin ardayda eh, 2025 qalinjabisay waxaa tihiin dhowr sano hadda hay-adda u shaqaynayay dhowr xaflad waan ka qayb galay laakiin ardaydan hadda maanta qalinjabinayso ardayda kale dhammaan dhammaan wax unika ka tihiin aadaana nooga duwan tihiin aadaana qalbigan ugu dhow tihiin marka congratulations Een, waxaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradda wax- wasaaradda caafimaadka oo aad noo garab istaagtay oo hooshaan eh, muddo dheer ilaa labada kun iyo labaatan iyo labada kun iyo labadii oo aan soo bilaabnay college-ka asagoo ah college oo mid nursing keliya dhiga ayna soo garab istaageen garabkeenna qabteen ilaa haddana waana garab taagan yihiin waxay nala sii garab taagan yihiin marka fursadda sii xigto aniga sideedaba fursado badanaa arkaa riyo badanna waa arkaa oo aad u qurxan adinkana fursadda ah haysataan you cannot imagine ma malayn kartaan ardayda weliba qalin jabinayso maanta fursad dahabiya haysataan dhammaan jaamacadda soos waxa ay qayb ka tahay jaamacadaha dalka muddadii uu burburka kusoo jiray xaaladaha kala duwan ee dalka kusoo howlgalay madaxweynaha soomaaliya ayaa maamulka galmudug ku bogaadiyey fulinta mashaariicda horumarineed cabdicasiis xasan ayaa nugu faahfaahinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kaga qayb galay xarunta madaxtooyada galmudug munaasabad casasho sharaf ah oo madaxweynaha maamulka galmudug ah ku maamuusay wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda ee safarka shaqo ku jooga caasimada galmudug ee dhuusamareeb madaxweynaha soomaaliya ayaa bogaadiyey shacabka iyo maamulka galmudug dadaalka ay ku bixiyeen fulinta mashaariicda horumarneed ee laga fuuliyey deegaanada dowlad goboleedka galmudug iyo ka shaqaynta horumarinta adeegyada bulshada
kow ayaan magaaladan iminay Ee, waagaas siday u fiilay ayadoo sawiran waa la helayaa haddii la raadiyo ilaahay unbaa garanaya maantana siday u taallo waa si kale oo iyadana ilaahay looga mahad celiyo runtii horumarka ka muuqda wanaagga ee, maxaan ku idhahda casriye- casriyeynta nolosha dadka iyo deegaanka ka muuqata maantaan ka hadlay waxaan leeyahay sii kordhiya xawaarahana sii wada ee, horumarkana kordhiya taas intaas haddii aan uga baxo madaxweynaha taataabtay arrinta ku saabsan siyaasadda dalka siyaasadda dalka waddo dheer ayay soo martay oo runtii mar walba uun dadaal la samaynayay laakiin aad iyo aad loogu qanacsan yahay muddadaas wakhtiga intaa la eg wix- waxa la qabtay waa wanaagsanaayeen laakiin wax ka badanaa la qaban karay walaalayaal waxaan rabnaa siyaasadda dalka markaan dib u jalleecno waddadii aan soo marnay meelihii aan maxaan ku idhahda ku hakannay ama ku habsaannay asbaabaha dib u dhaca iyo gaabiska nagu dhacay u sabab ahay waa badan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaca kale wuxuu kulamo kala duwan ula qaatay mas-uuliyiin iyo odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda dowlad goboleedka galmudug isagoo kala hadlay dardargelinta iyo horumarinta howlaha shaqo ee loo haayo bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka galmudug waa hagaag dhegeystayaal markaana kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo zahra
mahadsanid kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaadta ee suuqyada magaalada jowhar boqolka doolar ayaa heerka qabashada la kala siisanaya lacag gaaraysa saddex milyan oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya saddex milyan iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa qabashada la kala siisanaya soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya soddon kun iyo shan boqol oo shilinka soomaaliga ah marka namico shada bariiska nooca loo yaqaano bariis xamsaha ayaa haafkiisa la kala siisanayaa shan iyo labaatan doolar haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanayaa lix iyo toban doolar baastada nooca loo yaqaano intervella ayaa la kala siisanayaa toban doolar burka ayaa haafkiisa la kala siisanayaa afar iyo toban doolar haafka sokorta ayaa la kala siisanayaa sagaal iyo toban doolar labaatan laha silid cadeeda ayaa la kala siisanayaa soddon iyo laba doolar iyo bar xafaayada nooca loo yaqaano koonfi ayaa bokiskeeda la kala siisanayaa shan doolar caanaha nooca loo yaqaano xilwo ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban doolar iyo bar bokiska jubba ayaa la kala siisanayaa laba doolar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladan waa naga intaa markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha xubinta cayaaraha warkaas waxnimo saaka waxaan ku eegi doonaa wargeyska the atlantic iyo suxufiga lagu kalsoon yahay ee david ayaa sheegay in arsenaal ay heshiis hordhac ah la gaartay crystal balace si ay ula soo wareegto ciyaaryahan kale iyadoo heshiiska lagu qiimeeyey ku dhowaad lixdan iyo sideed milyan arsenaal ayaa ku adkaatay tottenham oo diyaar u ahayd inay bixiso isla lacagtaasi balse rabitaanka ciyaaryahanka ayaa fursad u siiyey ganaris waxaa la filayaa in toddoba iyo labaatan jirkani uu weli ka qayb galo ciyaarta balas ee khamiista ka hor inta uusan marin caafimaadka qodobada shakhsi ahaaneed ee heshiiska lagu dhow yahay in la dhameeyo soo qaadashada esia waxaa hogaaminaya agaasimaha ciyaaraha ee arsenaal atri berta iyo ku-xigeenka gudoomiyaha tim louis tanna waxay qayb ka tahay xagaaga mashquulka badan ee arsenaal kaasoo horey loogu soo kordhiyey magacyada ay ka mid yihiin victor noni iyo martin guud ahaan xubintiisa ciyaaraha ayaa warkaas subaxnimo ugu dambeysay anigoo xalimaa idinla socodsiinaya tan intaa ku kulmi doona warkankii saxiga nabadgelyo